aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa jaamacadda hargeysa gaar ahaan instituutka horumarinta nabadda iyo saarista khilaafaadka ama xalinta khilaafaadka iyo inta kale ee isku hawshay ee kala shaqaysay iyo inta mutacalimiinta ah ama intellectualiska ee diyaarisay waxyaalaha khuseeya qadiyadan wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ama khuseeya wixii suurto gelinaya in qarankan uu ku guulaysto waxa uu ku tallaabdoonaya inuu ku tallaabsadee ah qarannimadiisa ugu horeyn wadahadallada sidii la sheegay waxaa ka mid ahaa ilaa iyo awalkii malaa sidaas darteed unbaa waxa weeye mikrofoonka laigu dhibay lakiinse wax kalaan dadka dheeree ma jirto wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxaan filayaa sidii ku bilaabneen oo laga wada warhayo baysku wuxuu ahaa ama waxa laga duulayey iyadoo laga duulayo himilada qarankan uu leeyahay ee koowaad oo ah in la helo ictiraaf oo la helo madax bannaani kaamila oo dunidu inoo ictiraafsan tahay maadaamaysay himiladeenna koowaad waxay ahayd siyaasaddii madaxweynaha iyo xisbigiisa in albaab walba la garaaco oo la isku dayo in albaab walba oo suurto gelinaya in la helo ictiraaf iyo madax banaani kaamila in albaab walba la garaaco maadaamay sal u tahay himiladii qaranka sidoo kalena ay siyaasad u tahay xisbiga iyo dowladdii uu hogaaminayay madaxweynaha aan waxaweye ahay wasiirkiisa madaxtooyadu waxaanu kaga qayb gallay shirarka noocaasa iyadoo bays u tahay arrinta noocaasi maadaama ictiraafka sidan carabka ku dhigtay uu yahay himilada koobaad waxaa inoo qorshaysnaa oo inoo yaalay inaynu fagaaro kasta oo suurto gelinaya inaynu ka kasbanno madax banaanideenna iyo ictiraafkeenna dowladnimo iyo qarannimo in albaab walba la garaaco shir walbana la tago taas bay runtii dalka ku haysay waxaana sidoo kale la tix raacayay shirkii london ay dunida isugu tagtay inaan filayo afar iyo konton dowladood oo ay baaqii ka soo baxay warmurtiyeedkii february faqradda lixaad ay ahayd in somalilan iyo soomaaliya ay wada hadlaan si xal loogu helo yani xidhiidhkooda siyaasadeed si xal loogu helo waxaweeye inay wada hadlaan iyadoo taa laga duulayo ayaa shirarkii laga qayb galay wadahadaladii waxaa shirarka lagaga qayb galay sidoo kale meelaha london sidii carabka lagu dhuftay halkan u a e ankara oo turkiga ah iyo istanbul oo turkiga ah ayaa lagaga qayb galay qaabka shirarka looga qayb galay waxay ahaayeen laba dowladood ama laba laba waxa weeye institute oo kala madax bannaan oo qolo waliba ay wadato waftigeedii ayaa la isku soo hor fadhiisanayey waxaanay ka mid ahay qodobadii koobaad ee declarationkii jeffinghas ka soo baxay in loo wada hadlo somalilan iyo soomaaliya labadaa madax loo wada hadlo ay ku qoray dowladda somalilan iyo dowladda soomaaliya t f g waxa ay ahayd marka maadaama waxaweeye qaabkaa loo wada hadlayey waxay ahayd ciddii inay marti gelinaysay mara somtimesna waxa dhacda inay mediation iyo garnaq tahay oo cidiidiin dhexayso somtimesna hoostiinka ama countryga ama organizationka hoosgaraynaya waa facilitating waxay ahayd facilitating process oo international facilitating process bay ahayd waxaana loo laisoo hor fadhiisanayay sida aan sheegayno si equal putin oo loo sameeya baa laisoo hor fadhiisanayey waxaa ka soo baxayey shirarka ka soo baxay qaarkood wax ka soo baxay declaration qaarkood wax ka soo baxay agreement qaarkood wax ka soo baxay communike ama warmurtiyeed ayaa ka soo baxay waxaa runtii xusid mudan waxaa ka yacni faa'iido ka dhalatay faa'iidada ka dhalatay ee inooga soo bixi karaysaa waxaa la xusi karaa faa'iidooyin badan oo ah in innaga iyo soomaaliya oo wakti dheer ishaynay oo ilaa iyo maalintii aynu la soo noqonay madax banaanideenna aynan soo hor fadhiisan in ay dhacdo fagaaro caalami ah oo layska soo hor fadhiisto lagu doodo aynu ku soo bandhigno garkeena inagoo aaminsan inaynu gar leenahay waxaynu garwaaqsanay maadaama aynu garne- gar leenahay oo inagu aynu dulmi tirsanayno oo inagu aynu tirsanayno dal madax bannaan oo xora oo aynu inagu dhiibnaan cidinayna xasbin inaynan garkeena la fadhiisan qol madow fagaare caalamka iyo iyo bulshada caalamku ay wada joogto aynu ku soo bandhigno sidoo kale fagaarihii maxaa ka soo baxay markii lagu soo bandhigay waxa runtii hubaal sida arkayseen ama eh, wa- wariyaashii madax bannaanaa ama saxaafadii kala duwanaa ama eh, dowladaha iyo institutionska kala duwane ka hadlay in in badani ay ogaato ama ay dareen fiican ka qaadato somalilan iyo soomaaliya qadiyadooda waxay isku hayaan iyo qaabka ay u wada hadleen oo ay u soo jeesato oo dhegaha caalamka in badan soo jeediso in badan oo markii hore ee waxa weeye ee yacni aad isaga indhatiraysay ama uga xoog la-ayd ama aan madaxa kor ugu qaadayn inay ee waxa weeye kor u qaadaan waxaa ka maraga saxaafadda haddaad eegto alkhaliij dubay markay ka soo baxday waxay yacni xusein landmark agreement ay somaliland iyo soomaaliya iyagoo laba dowladooda ku wada hadleen ee labaatan sannadood ee sidoo kale ee ankara madaxtooyada turkiga waxay soo saartay statement official ay leedahay laba dowladood oo afrikaana baana ku wada hadalsiinay halka kan oo eh, yacni ay ku ku- ku gaadheen heshiis toddoba qodob ka kooban wax marka hadday tahay marag iyo dowladeed iyo hadday tahay marag saxaafadeed iyo hadday tahay marag eh, beesha caalamkaaba waxaa ka muuqanayay marag ee indhahooda soo jiita waxaan xusi karaa sidoo kale dhacdooyinka ee bilowgii hore la bilaabayey siday ahaayeen iyo dowlad waliba markii dambe sida jawigeedu isu bedelayey ama cid walba meel walba lagu wada hadlaya maalintii koowaad siday ahayd iyo maalintii labaad say isu bedelaysay oo runtii ahayd wax annagana na soo jiitay nina- naguna dhiirigeliyey oo kalsooni nagu abuuray inaanu halkaa ka sii wadno waxa runtii aynu jaray hujada ah maxaa soomaaliya wada hadli weyday dunidu wa- waktigan maanta la joogaa maaha waktigii la isqasbayey waa waktigii dialoga maxaa u wada hadli weyday Y- markaa si aynaan u noqon dad jaamid oo dhagaala oo la wada hadli mayno waxyagii waanu leenahay waxay muujisay inaynu dad macquula oo u diya- u diyaarsan oo u darban inay gartooda sheegtaan indhala-aan aan waxba ku doonayn i ku soo isaabsiyo xaqiijinaya qadiyadooda garanayana waxay doonayaan inaynu nahay waxay runtii faa'iideysay in badan oo yacni aragtida ay haysteen aan maqal somalilan oo nabdoon ama aan kala saarin qaska soomaaliya ka dhaca iyo somalilan nabadda iyo horumarka ka jira inay indhahooda soo jiidato oo ay baadhaan oo arkaan oo bandhigyo waxa weeyaan ku sameeya ama qaarba u soo dhoofaan oo yimaadaan kala duwan waxay sidoo kale runtii dhiirigelisay hi- himilada bulshada in uu jiro horu socod ayay dhiirigelisay oo dareenkii bulshada ee kala duwanaa ayay ka muuqanaysay inay tallaabo hore loo qaaday ahayd qabliga judgmentka ah marka annaga qabliga dareenkaan ka qaadanay kaasuu ahaa een, faa'iidooyin kala duwan oo ah qodobada lagu heshiiyey wixii substance lahaa oo iyaguna faa'iido ah oo aa wada aragteen oo ka wada dharsan tihiin af- yacni sideedii qodob ee u horreeyey ee london iyo afartii qodob ee meesha la yidhaahdo ee dubay iyo toddobadii qodob ee ankara iyo saddexdii qodob ee u dambeeyey ee istanbul waxay ahaayeen qodobadaasu dhammaantood qodobaan ku kalsoonahay aaminsanahayna inay ahaayeen waxtar iyo horumar inay u ahaayeen somalilan iyo ummaddatan halkan ku dhaqan marka waxaan isleenahay faa'iido badan baa laga gaadhay waa waxyaalaha faa'iidada ashyaada yani ku jirta qodobada ama solutionska waxyaalaha yani ee laga akhriyi karo ee wax- meelihii la- lagu gaadhay iyo waxyaalihii la gaadhay Een, guud ahaan waxaan isleeyahay eh, intaa haddaan u dhaafo dareenka bulshada ee aan carabka ku dhuftay dareenka bulshada waa laga yaabaa inuu kala duwanaado laakiinse marka qarannimo laga hadlayo wax la wada leeyahay waa wax isku mid ah waanu dareemayno inay isku mid tahay meel la wada jeedaan lama yaabayno mana qariibsanayno qof kastoo muwaadin ah oo uu ka muuqdo dareen curiosity ama dareen kululi ka muuqdo oo werwersan oo le maxaa risansku maxaa soo baxaya lama yaabeen asagku waa muwaadin dalkiisa jecel ma aha kalsooni darro wuxuu ku werweraya dalkiisa mana diidayo waxaan isu leenahay miiniska waxa weeyeen aad soo marin karto taladaada iyo aragtidaada iyo dhiirigelintaada adigoo maraya inaanay inaad qaban karto istabdii karto qaban karto naftaada oo aanay u muuqanin aanad dacalka kale u dhaafin laynka oo aanad u muuqan kalsooni xumo aanay u muuqan annagana aanadna dhabar furin inta xukuumadda iyo inta waxa weeye golayaasha iyo xisbiyada ee kaalinta ku sii jira ee doodaya inaanay u muuqan inaad dhabar furayso ee sidoo kale muwaadin kasta oo doonayo inuu fikrad ku biiriyo oo yani tala ku biiriyo waa aad iyo aad baan u dhiirigelinaya fagaarayaasha noocan oo kale in laga wada hadlo la isku biiriyo la isku dhaliilo la isku toosiyo la isku soo bandhigo dabcan wasaarado u qorshaysan oo iskale baa jira wasaaradda arrimaha dawladdu ka mid tahay oo habeen iyo maalinba aad u gudbin karto taladaada oo ka shaqaynaysay shaqadooda tahay ayaa jira oo aad u gudbin karto wixii tale iyo tusma ah ee kuwana nooca ee fagaarayaasha noocan oo kalena waa iyaduna waa ziyaado aynu u baahnayn mar hadday isku daymayno inaan yacni qancino qof aan odhan karo dee qof qof galay hadduu qof qof inuu muuqdo uu leeyahay wadahadallada way fiican yahay si hadduu hebel ku jiro wadahadallo maaha anagu kaa ma daweyn karo waa qofkuun qof galay oo anagu ma daweyn karo qof qaranka ku mucaarada oo qarannimada iyo aanay u kala caddayn mucaaradku muxuu ku yahy ma qarannimadii mucaarad ku yahay mise hanaanka iyo siyaasadda iyo qaabka wax loo wada buu diidan yahay aanay u kala caddayn kaana ma qancin karo waxaan leenahay qarankaynu wada leenahay ha isku dhibin wax aanad ka lahayn bulshada ha isku dhibin si qaldanna ha weegin waxaynu wax ku tari karaa wax ku goyn karaa inagoo si wax wada aragna meel la wada jeedna markaynu la hadlayno cid aan gudaheenna ahayn markaynu la hadlayno wixii ka baxsan somalilan inagoo meel wada tooganayna oo meel si wax u wada arkayna oo meel wada higsanayna marka ha isku dhibin in ay kaa tan badato mucaaradadii ay xid xad ay ku gaadhsiiso inaad mucaaradadii sistamka ka baxdo oo mucaaradadii dalka iyo qarannimada aada gaadho runtii sida kale waxaan odhan karaa bulshada dareenkeeda kala duwan aada iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa qof kasta oo su-aal ka qabo oo su-aal naga weydiiya diyaar baanu nahay qof kasta oo dhaliil macquula bashar baanu nahay hana la yimaado laakiinse bashar baanu nahay cid kasta oo tidhaahda war halkaa roos baa uga dhigteen waxaan u aragnaa uun toosin iyo inuu doonayo in meel ka dheer la gaadhsiiyo ee aada iyo aad ayaan idiin salaamaya aad waa mahadsantiin asalamu calaykum raxmatullahi barakaatu